roob la-aantu waa dhibaato culus oo saameyn weyn ku leh dadka reemiiga ee soomaaliya kuwaas oo noloshooda ay ku tiirsan tahay xoolo dhaqashada iyo tabcashada beeraha xilliyada abaaraha waxay sababi kartaa xaalad noololeed oo aad u adag taasoo saameyn weyn ay kala kulmaan xoolo dhaqatada iyo beeraleyda soomaaliyeed roob la-aantu waxay khatar ku tahay nolosha reemiiga waxaana laga maarmaan ah in la sameeyo dadaalo wax kual ah oo si wax looga qabto saameynta ay leedahay roob la-aanta agaasimaha waaxda khayraadka dabiiciga iyo keymaha ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland maslax mawliid maxamed ayaa waxa uu ka warbixiyey saameynta roob la-aaneed ee nolosha dadka reemiiga
waxay u saameysaa siyaabo kala duwan tusaale ahaan horta nolosha miiga dadka waxay ku tiirsan yihiin oo xoolaha ama waxay beer roobeed ka tabcadaan xoolaha waxay daaqaan oo calafka dhulka ka soo baxa ama tigaada sida loo yaqaano taasina waxaa keenta inuu roob yimaado roobka haddii tigaada hadduu roobka marka meesha ka baxo waxaa meesha ka baxayo daaqii loo baahnaa inay xoolaha inay ku noolaadaan marka haddii marka biilaan ama roob la-aan ee meesha ay ka dhacdo waxay saameynaysaa nolosha si toos ayay u saameynaysaa reer miyiga taasoo ku qasbi kartaba inuu qofka marka dambe isaga barakaco miyiga uu ku noolaa sida haddaba dhacday oo magaalada usoo galeen barakacyaasha badan oo dadkii xoolaha ay dhaafeena marka noloshu wax soo saarkoodii saameynaysaa inkamkoodii bay saameynaysaa dakhli ahaan wixii xoolaha ka helayeen oo cad iyo caraf iyo cad iyo caana bay saameynaysaa iyo sidoo kaleeto dadku remiiga markay barwaaqaysan yihiin tarankooda xitaa sara ayuu u kacaa oo guurkooda iyo noloshooda inta way kaljar ahaan dhaqan bay leeyihin so marka mar walba haddii roob la-aan ay dhacdo arrimahaas o dhan bay saameynaysaa noloshooda saameynaysaa caafimaadkooda saameynaysaa dhaqaalahooda saameynaysaa xoolahoodana way